بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkanna waxaanu idiinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo kontonaad ee kitaabka abishujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh moxamed sheekh cumar dirir gawraca manaa ugaadha ta la ugaadhsan karo iyo marka la gawrici kara iyo markaan la gawrici karayn iyo maxaa gawrac noqon karaa mindida wax lagu gawracayo laftigeeda inuu xayawaanka lagu ugaadhsado qudhiisu noqon karo ilahaasuu ka hadli doonaa iyo xayawaankaa la ugaadhsanayo wixii xalaala iyo wixii xaraama iyadoo aynu ogsoonnahay shaygan la intifaacsanayo haddii ay tahay ugaadhi iyo iyo haddii ay tahay nicmoolaydii labadaba inay ka mid tahay deeqda ilaahay inagu casuumay oo marka aynu kownkan joogno waxaynu ka dhigannahay kuli aynu ku casuumanayoo casuumaddana ilaaha boqorkaahay uu fidiyey saasun baynu ka dhigannahay sida rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam uu tilmaantaa ku bixinayay tusaale cajiiba waxa uu lahaa qofka islaamka ah ee qofka iyo rasuulka ilaahay uu u diray iyo jannada ilaahay uu ku casuumayo kolka la eego waxa uu ka dhigan yahay tusaaluhu ka dhigan yahay nin guri dhisay oo gurigaa kasii dhex dhisay meel fiican oo dadka lagu casuumayo oo raashin wanaagsan ku diyaariyo dabeedna diray cid casuumadaa kasoo qayb dadka u yaadhyaadha oo kaadharhka u geysa markaa qofka dee kii dadka u baaqaye casuumadda tafidiye wakiilka ka ahaa ka soo ajiibaana dee gurigana wuu soo gelay meesha raaxadalena wuu gelay casuumaddana waxuu ka intifaacsan ka intaaba diida ciddii waxu yeedhi lahayd ee dhowra daga tag ee markaa kaarkii ka qaadan waayana dee suuquu gelay isaguna maxaan isleena isaguna markaa gurina iman maayo meel khayr lana geli maayo casuuladaana shumaha gelin maayo marka gurigaasoo islaamka jannadiioo ku dhex taalla kii casuumadda fidiyo ilaahay kuu diray uu yidhi dadka u yeedho rasuulkiia kaadharka la wareegayay kaarkiioo de shahaadadii iyo tawxiidkii iyo istijaabadii ah markaas kownkanina waa saas oo kale oo ilaahay nicmadiisa intuu inoo sallaxay baa uu ku diyaariyey halkan aynu ku noollahay idan waxa qurux badan in ilaahay laga tala qaato sida ugu wanaagsan xayawaanka wuxuu xalaaleeyey sidiisa loo guddoonto wixii uu xaaraantinimeena laga hadho iyadoo aynu ogsoonnahay mar walba waxa sharcigeennu uu xaaraantinimeeyey xumaan uu leeyahay inuu xaaraantinimeeyey waxa uu xalaaleeyeyna wanaag uu leeyahay baa loo xalaaleeyey lianna alkhuf yatbacu alxaraam waxa xidhiir adag uu ka dhexeeyaan kala fuqaynin xaaraanta iyo xumaanta taa macnaheedu waxa weeye shay kasta oo ilaahay uu inoo xalaaleeyey waa dayib qaacidada waxaa bixinaysa aayadda rasuulka sala allahu calayh wasalam ilaahay baa ka warramay khayrku dadka u sidoo waxa le wayuxilu lahum adayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'id wax kastoo dayiba ummadda uu xalaalaynaya wax kastoo khabiifahoo xun uu ka xaraantinimaynaya ka jooga buu leeyahy haddii ay dhacdo shay dayiba oo wanaagsan in xaaraan laga dhigo waa cuquubatan libacdi nnaas dadka barhkooda ilaahay uu ku cuqubaynayo sidii reer banu israa'iil oo kale duhniyaadka iyo subaga iyo baruurta iyo waxyaabaha brotiinka qaarkood baa laga xaraantinimeeyey waa cuqubay taasi ahayd taa wixii ka soo hadhay saasay tahy in lagu ogaado waxaa labaadoo la ogaanaya xalaashuna way fara badantay xaaraantuna way yartay alxaraam qaliil binisbati lilxalaal xalaashu waa wax aada iyo aada u fara badan lidaalik baa wixii xaaraana qaacidada loo cuskanaya waxay tahay wixii xalaal iyo wixii xaraama alaslu fi lashyaai alibaaxa ilaa maa xaramahu sharc shay walba waxaa u asala inuu xalaal yahy ilaa wixii daliiluu xaaraantinimeeye mooyaane daliilku wuxuu xaaraantinimeeyo baa laga hadhaya waxa kalooy tahay in la ogaado ina ataxliila wataxriima xaqun lahu tacaala xalaasha iyo xaraamta ilaahay xaquu leeyahay wey xaq dawladi leedahay ama madaxweyne leeyahay ama wadaad leeyahay ma ilaahay baa ku qabsaday oo ku eedeeyay oo ku cambaarayay cambaaraynan ka hadhaynin suufiyaashii iyo wadaadadii yuhuuddu markay dadka yidhaahdeen war waxaasina waa idin xalaal waxaasina waa idinka xaraam iyagoo sharcigii khilaafay taasaa ilaahay uu ku qabsado ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illaah markaa nabiguna wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam axallu lxaraam linnaas waxaramu lxalaal marka taasina waa mid xusid badan sidaasaa marka nicmoolaydan qur-aanka kariimkaah in badan uu inoogu mano sheeganayo waxa inoo raacayso iyaduna imtinaanka ku jira wax kastoo sharcigu xalaalaynoo duurka iyo kaynta iyo ayga ku jira inaynu isagana dheefsan karno innaga laakiin brotiinka inagu badan iyo hilibka oo iska daa intaynu wax kaynta jooga iyo hawdka ka faa'iidaysano dee kii aynu gacanta ku haynay ayaa intaynu ka dharagnay ayaa afar meeloodoo meel aynu nidhi ma geyno kaasi waa kii dumarka kaa ragbu ma gayo cad rag ma ah waa cad dumar kaasi waa naga fulaan marka taasina wuxuuna tilmaamaysaa in runtii dee nicmadii aynaan guddoomanin adigoo garanaya inuu xalaal yahay haddaad iska dhegamarisaan isdiidtiiso oo dhaqanka reerkiina uu ku jiito oo nooc imaan la-aana ogow iyadoo shaygaasi kol hadduu xalaal xalaal yahay waa inaad cuntaa oo sidaadan nafta kibir jabisaa naftu haddaan sanka lagu dhufo way sii wadi un ilaa ay kula soo kaaco marka adigoo naftaadu ay diidayso soomaalida haddaanu nahay calowsha ma cunno bahalaha kale cagaha dadku imika carabtu marka ay kaasoo horbaxaan ay doonayaan inay kula kaftamaan muh bay ka odhanayaan muh waa maskax maskax bay ka odhanayaan macnaha wuxuu doonaya inuu ninkii carabkaa kugu ciyaaro kaa xanaajiyo macnaha shay xalaam ayay shay xalaala bay ayay soomaalidu kasoo horjeedaan sidaas oo kale marka cumuuman waa mulaaxadaadka runtii baabkani uu leeyahay wuxuu yidhi haddaba isagoo ka warramaya habka ugu fiican ee wax loo gowraci karo wamaa qudira calaa dakaatih wamaa qudira shayga la karo calaa dakaatihi in la gowraco fadakaatuhu gowriciisu fii xalqihi waxa uu ahaaday cunihiisa wa labatihi iyo dhuuntiisa wamaa lam yuqdar wamaa lam yuqadar calaa dakaatih wixii aan wamaa lam yuqdar calaa dakaatih wixii aan la karin gowraciisa fa dakaatuhu gowraciisu shaygaa caqruhu waa in la boqongooyo ama caqruhu waa in laga dhaawaco xayu qudira calayh meeshii laga karaba meeshii laga karo intaasuu kuu dhiibay waa qaacida daliilkeeda leh ama ugaadha ha ahaado ama xoolaheenna aynu haysanno ha ahaato shayga ama neefka aynu kari karno inaynu si xaragaa oo awood aynu u leenahay u gowracno dee halkii laga gowrici jiray ha laga gowraco sadarka hore intaasuu sheegaya sadarka labaadna waxa uu kuleeyahay wixii awood loo waayo loona hunguroodee la doonayo kan in la cuno oo raashin laga dhigto isagana gowriciisu waa halkii la karaa laga gowrici waa la eryan doonaa waa la rasaasayn hubbaa lagu ridi halkii laga gaadho ayaa laga gowrici doonaa marka fadakaatu fii xalqihi walabati alxalq waa cunaha qaybta soo xigta garhka ama fuqa neefka soo xiga wey labaduna waa dhuunta taa macnaheedu waxa wey xoolaha qaarna dhuuntaa laga gowraca ee waxaa laga gowracaa cunaha qaybna dhuunta kuwa dhuunta laga gowraca dhallinyaradoaba laga yaaba inaanay kala garanin be geelana waa la dhuun dhabaa arigiyo loodana waa la gowracaa mustalaxaasay kale leeyihin waa dabxi iyo naxri baa af carabigana la kala idhaa ilan waxaa innaga runtii soomaali ahaan ina caawinaysa xagga nusuusta qur-aan iyo xadiid iyo fiqigaba fahamkiisa kolka la eego waxyaabaha in fara badan qur-aanku uu ku ka warramay iyo dadka uu la hadlayay dhaqankoodii ayaa ah kaljar ahaan iyo dhaqan ahaan dadaynu isku dhowna carbeed oo sideenanoo kale dad xoola raacata ahaayeen gurya dhista xoolaha foofiya dhaqankeennan oo kale lahaay dabeedna xagga eray bixinta qofka dhaqanka soomaalida wax badan ka yaqaana wax badan buu barbar dhigi karayaa kaa runtii carab marka gawrac iyo dhuundhow gawracu waa idihii waa arigii iyo loodii dhuundhowguna waa geelii saasoo kale af carabigana addabxu wanaxr marka meesha wax laga gawraco xalqi baa laydhaa waa dhuunta waxa weeyaan cunaha halka wax laga dhuun dhabaana waa dhuunta qaybta geel xagga u qoortiisu xagga u dheertee ugu dambaysa fuqa xigta laga gawrici maayo halkaa dhuuntaa lagu dhufanaya ay ka dhowday ka dhib yarta sidaa wey taasuu kuu sheegay xadiidkaasina waxau leeyahay alaa ina adakaata fi lxalqi walabba gawracu waxa weeyaan labadaa meelood daaraqudi baa warinaya bukhaarina waxa uu ku soo saaray isagoo mucallaqa can ibni cabaas fi dabaaix qaab naxri wadabx qaybta kalena wuxuu ku yihi wamaa lam yuqdar calaa dakaatihi fadakaatuhu caqruhu xayu qudira calayh wixii aynu gawrici kari weyno gawriciisu wuxuu noqonaya halka laga karo halka laga karo hadday ugaadhi tahay iyo haddii xoolihii noolaaba tahay waaba la qaban kari waaye markaa hubkii un ha lagu isticmaalo iyo qalabkii lagu gawrici lahaa boqonta laga gooyaa kelida lagala heliyaa madaxa laga dhufayaa markaa khaarajintiisaasubay noqonaysa maxaa u daliila iyana miaanay silcin noqonayn maa silcin maaha iyadana waa istiaacadii awoodii baa lagu xisaabtamaya xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa u daliila arintan raafic ibnu khadiij radia allahu canh ayaa nabiga ka soo gudbinaya waxa uu leeyay geel iyo ari qaniimad ahaa oo aanu helno colaalkii kufriga laga qabsaday ayaa awrbaa afar qaaday firgada firgadku waa neefka dee aan markaa dadka usoo dhowaanayna ka cararaya fardana may haynin inaanu baxsaninna waa la doonaya oanu caymadin ninbaa daba cararayoo leebkiisiibuu ku isticmaalo meel halisa buu kala helay wuu kufay markaa sidii baa lagu gaadhay rasuulku sal allahu calayh wasalam arrinta ninkaa wuu saxeexayo waxa uhi ina lihadihi lbahaa'im awaabid kaawaabid alwaxsh famaa facala minha haakada fafcaluu bihi mila dalik waa nicmoolaydan waxaa ka mida bar firgada oo caymadaya oo baxsanaya oo idaan gacanta ku dhigi karayn neefka sidaa sameeya idinna sidan ku sameeya uu baxsaday soo maaha sida kani u baxsaday ninkani siduu ku sameeyun ku sameeya saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa ku yidhi marka haddii dee la gaadho isagoo noolna halkii laga gawrici jiray laga gawrici hadduu baktiyana waa dhag wey labadaba saasay noqon karto qadiyadda markaa la xidhiidha hubkan iyo wixii lagu isticmaalayana culimmadu way iska waraysteen hubka ama hubkan imanka dee casriga rasaasta berigaa hore ma jiri jirin laakiin rasuulku sal allahu calayhi wasalam waxa uu ka warramay baharka garmaqaataha la idhaahdo ayaa wax laga weydiiyey garmaqaataha lagu ugaadhsado oo dee neefka marna waran baa lagu rideeyaa marna garmaqaataha lagu tigaantigiyaa tigaantig iyo tuuriyo iyo riddo saddexdaba dee waa jiraan marka waa bud weyn oo dhakada inta waran laga geliya labada dhanba dabeedna sidaa loogu tigaantiginayo siduu usii wareegayo ayuu marna afka la helaa marna ballac ugu dhacaa bahalkaa soomaalidu berigii hore de waa la isku isticmaali jire xarbujahiligii marka haddaba bahalkaa ugaadha lagu tuuro wixii uu afka la hela buu nebigu uu sidaa daf u idhaahdo marka sidaa lagu tuuro isagoo sii wareegaya wuxuu sidaa ugu dhaco cuna buuri waa gawrac buu noqonaya laakiin wixii uu intuu ballaadh ugu dhaco sidaa baragshariyo awood uu ku dilo ha cunina waa waqiide waqiid macnaha waa almawquuda suurat lmaa-ida baad ka akriyay tii la bukaasay ee sidii loo budaynayo loo bukaasay ku dhimatay tii buu la mid yahay markaa sakaaradii budkaa intoo lagu tuuray culayskii ku dhimatay lama cunayo waa mid la bukaasoo kale laakiin haddii uu dhiig ka soo yaaco afka uu la helo waa la cunaya marka waxay leeyihiin baasha rasaasta laydhaa ma culays bay wax ku dishaa mise af bay wax ku dishaa lama odhan karo culays keliya ku dishaa dee waatan xagga kale uga boodaysa ee dhiiggii kasii daynaysa kollay gawracana waxyaabaha u muhiimkaha waxaa ka mid ahaa inuu dhiigu baxo isaga laftiisu caafimaad ahaan qayb muhiima ba ahayd marka tii uu nebigu tilmaamayay markuu garmaqaataha ka warramaya ahayd daloolinta dee waa laga helaya rasaastii waa carayuubta xagga kale uga boodaysa idan markaa waxa ay leeyihiin way noqon karaysaa rasaastii lagu isticmaalay ugaadha iyo xayawaanka gawrac way noqon karaysaa wayse kasii wanaagsantahay haddii nolo lagu gaadhana in la gowraco way kasii wanaagsantao shakigiibaa baxaya albunduqiya oo aad meelahaa ku aragta haddaad bunduq ku aragto kutubaha luqada carabiga siiba kuwii qadiimka ahaa ma ahabay leeyihin bunduqan imanka iyo kan baaruuda iyo rasaastu ay ka dhacayso ee waxa uu ahaa mid manjaniiqa wixii la odhan jiray shabahayayo isagu dhoobo iyo wax laga ridi jirayo sida finiinka oo kale ah ayuu ahaa marka bunduqiyada laftigeeda u baahan inaad markaa iska saxda iyadana taasta intaasaynu baraarujin lahay maadaama arrin jirta ay tahay oo innaga haddii dee ugaadhi laba layskuma dayo ama neefkaasoo kale waxaa keliyahe lala gaara dee waa rasaasun marka in wax laga yidhaahdaaba iyadana noqotay kolay tafsiirkiisa weyne sharaxaabaanu kaga hadlaya imaamu shawkani kitaabkiisa fatxu qadiirka iyo kutubta kaleba waxbay ka xusayaan waxau haddaba tilmaamay marka si nafisa neefkii loo gowracayo marka taa waxaynu raacin laha intaynaan tan kale u gelin nimankan hiliblaha ee geela gagabinaya ee neefkii xoolaha aad dilaya iyagu baabkoodu waa almawquuda tii la budaynayo la bukaasay wey laakiin ma aha neefkii oo baxsaninoo u taagan ayuu diidayaa intaa ula yaro dhaqdhaqaaqaya ama uu qabanayo dabeedna uu gagabinaya taasi waa almawquuda neefku marka uu bireeyo haddii aanu dhaqdhaqaaqin oo aanu marka dambe dee xarako samaynin xalaalba noqon maayo xalaal noqon maayo marka waxa laga maarmaana hadduu gagabiye markuu gowraco inuu dhaqaaq sameeyo waxaanay noqonaysaa arrin gefa neefkii aan cararin in sidaa loo galo wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waidaa qataltum faaxsinu alqitla waidaa dabaxtum faaxsinuu dibxa habu gawraca wanaajiya marka wax gowracaysaan waynu soo marnay gawracii la wanaajinaya waa kan wa kamaalu dakaati arbacatu ashyaa gawraca wanaagsani waa ka afar shay laga helay qadcu lxulquum in lain la gooyo hunguri cadka iyo walmari hunguriga madooba raashinku tacaamku maro iyo walwadajayn labada biyo buufleh afartaa waa in la gooyaa midna qaskaa maraya oo waa xulquumkiia waa kii caddaa mariguna waa kii madooba ee raashinku iyo cunnadu ay maraysay wadajaynkuna waa labada biyo buuflee dhiigga xambaara afartaa marka la jaro macnaheedu waxa weeye gawraca wanaajiya wey si dhaksa abuu neefkii u dhimanaya walmujziu minhumaa shay-aani walmujziu ka gudaya minhumaa labadooda shay-aani laba shay baa gudaya qadcu lxulquum walmari haddii labada hunguri la jaro ka cad iyo ka madow biyo buuflayaashu yaanay go-inbe ah dee neefkii dabcan wuu dhimanayaa marka taa qudhigeedu way iskaga filantay laakiin xaragadii gawraca maaha marka afarta la eegaya waa afartaasu labada hunguriye kala dambeeya iyo labada biyo buuf leh ee iyaguna hareeraha maraya qulaanqulshuhuna waa kee odayaashii wax gawrici jiray qulaanqulshuhuna muxuu yahay qulaanqulshaha anugu maan fahmin laakiin reer miyigu qulaanqulshiibuu xagga hore mariyeeyo qulaanqulshiibuu xagga dambe mariyey ayuunbay yidhaahdaan qofka wax gawracaya markay faalada ka bixinayaan waar uu kharibo qulaanqulshiibuu xagga hore ama agga qulaanqulshaha inagu ma hayno laakiin afartan umbaa la hayaa afartaas malaha halka yara cunaha buuran uunbay u jeedaanuun in xagga dambe la mariyo in xagga hore la marin inta muhiimka waa intan waxaanay madhabtani u tixgelinayaan labadan a'imada qaarkood baa qaba gawracu inuu noqon karo labada hunguriyoo la jaro laakiin gawraca wanaajiya waa afartanoo la israaciyo wey waxaa intaasii raacaya siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waliyuxida axadukum shafrata waliyurix dabiixata de xadiidka saxiixa uu tilmaamaya midkiin ha soofeeyo ha afeeyo bilaawiisa ama mindidiisa oo mindi afle ha noqoto xadiidku sidaasuu ku daray gawraca wanaagsan laftiisa oo mid dee neefkii lagu kirkirayo waa inaanay noqonin wayajuusu waxaa bannaan al-isdiyaadu in lagu ugaarsado bikulli jaarixatin mucallama xayawaan kasta oo jaarixa waa xayawaan kasta oo wax soo qabanaya mucallama oo la tababaray oo min asibaaci bahalaha ka mid a wa min jawaarixi tayr shimbiraha iyaguna wax qaban kara ee wax dhaawici karana waa lagu ugaarsan karaa buui macnaha sharcigeennu wuxuu saamaxay oo ogolyahay shayga lagu ugaarhsanayo ama bahalka lagu ugaarhsanayo inuu isaga laftiisu halkii bilaawaha uu geli karo oo wixii lagu ugaarsadaa uu noqonaya wax birsolahoo bakti aan ahayn ayuu noqonaya marka waxa weeyaan aljaarixa iyo jawaarix sida aayadda ku xusan waa ugaadha wixii lagu dirayay aygii bahalkii kale haribacadkii wixii la tababaray ee intuu taw ku yidhaahdo soo qabanayo ilaahay baa waxau ihi yas'aluunaka maada uxilla lahum ummaddu waxay ku weydiisay nebi maxamedow maxaa noo xalaala qul uxilla lakum aayibaat waxaad ku tidhaahdaa waxa la idin xalaaleeyey wixii wanaagsan ayib wixii caafimaadka u fiican ee diinta u fiican ee adduun iyo aakhiraba la mahadiyey wamaa callamtum markaa saydu ma uxilla lakum adaybaat wamaa callamtum min aljawaarix saydu maa callamtum min aljawaarix wixii aa wax barteen macnaha maa shaygii callamtum aa barteen wax ee min aljawaarixi ayda iyo wixii la mida jawaarix waa wixii wax dhaawacayo jiraaxada waa nabarka wixii nabarka ku samaynaya ugaadha soo qabanayay ee tababarteen bahalkaa tababarteena wax dhaawici kara ee lagu ugaadhsan karo kaa ugaadhiisuna waa idin xalaal mukallibiina idinkoo diraya tucallimuunahunna idinkoo baraya mima callamakum ullah ilahay aqoontuu idin baray idinkoo baraya fakuluu mima amsakna calaykum cuna wixii ay idiin qabtaan wadkuru smallaahi calayhi magaca ilaahayna ku dira qabo bismi llah waa in la ydha wattaqu llah ilaahay ka cabsada in allaha sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way deg deg badantay aayadaasaa si fiican u sheegtay marka ta uu kuu sheegayaa waa taa tafsiirkii aayaddaa wey wayajuusu lsdiyaad isdiyaadku waa ugaarsigii bikulli jaarixatin mucallama bahal kasta oo wax qabanayo la tababaray bahalku waa mid awoodule inuu wax qabto waa mid tababaranna oo sibaacdii ka mid ah yaygii iyo bahalkii kale ee dubbigii iyo laxkutidii aygii waxyaabahaasoo dhan wixii wax qaban kara ee si fiican u tababaranaya oo bahalna yeelan kara bayrna yeelan kara shimbirkana dee gorgorkii iyo aboodigii iyo baaskii iyo dee kuwaasoo dhan la tababari karo waxa inagu had iyo jeer sabirkeennaa yare dadkan gaalada ah ee arrimaha xayawaanka diraasada ku sameeya ama ku takhasusa wax walba way tababaraan libaxyadaasoo sportiska ku jiro ciyaarciyaarayalibax ciyaar ciyaarayaad arkaysa iyo harimacad oo laga yaabo inay kusoo bandhigaan had iyo jeer carwooyinka waaweyn ayaa lagu soo bandhigaya libaaxii iyo daayeerkii iyo dameerihii iyo wixiioo kubad wada ciyaaraya hadday doonaan ama ciyaar wada samaynaya markaa runtii waxa weeyaan shayga loo sabro ee loo muujiyo in aan la dilaynin laakiin loo naseexaynayo oo la tababarayo waxwey wax waliba waa tababarka way qaadanayaan marka sidaa dee aayaddu laakiin ay sheegtay ayuu sheekhu sii fasirayaao tafaasiishaa aayaddaa laga qaadanayaae goorta lagu ugaadhsan karo aydii ama bahalka lagu ugaadhsan karo waa marka shuruudaha laga helo waa shuruudaha aayadduna ay sheegayso wa sharaa'idu tacliimiha arbaca shuruudaha waxbarideeda ee aayaddu ay sheegtay waa afar an takuuna waa inay tahay idaa arsalta marka aad dirto istarsalad waa in xayawaankaasi uu dirmaya qaba markaad tidhaa waa inuu qabanayo wa idaa zujirat marka laga joojiyana inzajarat waa inay ka joogsanayso ka joog ama daa marka la ydhaha waa inuu joogsanayo wa idaa qatalat shaydan ugaadh marka ay cuntana lam ta'kul minhu shay-an waxba waa inaanu ka cunin bahalkaa qabtay ha waidaa qatalat marka ay disho marka ay cafan marka ay qabato saydan ama ha disho ama ha qabato lam ta'kul minhu shayan waxba waa inaana ka cunin marka ay qabato iyo marka ay disho labada waa isku mid ama nolole ha ku jirto ama nolosha nafti ha ka baxdee mar hadduu qabto ugaadha ah waa inaanu waxba ka cunin wa an yatakarara dalika minha arrintani waa inay ka soo noqnoqotaa tababar waxaa lagu sheegi karaa inaanu wax tijaabo mar qura ahayne inuu in badan soo noqnoqdo fa in cudimat haddii la waayo ixda asharaa'id shuruudahan afarta a mid ka mida haddii la waayo lam yaxilla maa akhadtu xayawaanka ay qabatay xalaal noqon maayo ilaa an yudrak in la gaadho xayan ugaadhiyo nool fatulakaa la gowraco mooyaane ugaadhiyo nool intoo la gowraco in dirso laga dhiga mooyaane haddii shuruudaha la waayo bakti buu noqonayaa ugaadhi shuruudaha aayadun baa laga fahmaya midda u horaysa waxa weeyaan waxaanay isugu soo ururayaan tababar waa inuu qabo tababar waa inuu qabo tucallimuunahuna mima callamakum ullah idinkoo baraya wuxuu ilahay idin baray waana nicmo weyno runtii cilmigu leeyihi fadliga cilmiga marka ay culammadu ka warramayaan nusuusta ay soo qaataan bay ka mid tahay aayaddu alla cilm iyo jahliga iyo cilmigu xataa xayawaankii baan sinayn xayawaankii aqoonta lahaa ee tababarka inaga qaatay waxa uu inoo qabtaa waa birsal baa layidhi kii isagu aan tababarka qaadanin wuxuu qabtaana waa maxay waa bakti jaahil iyo caalim halkaasay ku kala hadheen baddaayo xayawaankii baa kala dhaqaajiyey xataa haddii bahalkaa aad tababartay iyo mid kale ay wada qabtaan kaa kala aafeeyey oo lama cunayo maalan kaagii aad dirtay iyo mid kale oo dhinac cararay ay sii ordayinbuu mid kale ka dhex toosay kolkaasu isaguna baala cararay bahalkii bay wada qabteenoo iyagoo ku wada dhegan ama dilay baad utima ama aad arkaysaaba waa ka kac wey halkaasu jahligii halkaasu xumaantiisii marka aqoontu runtii waa cajiib wey marka shuruudihii tababarka muujinaya inuu waxaan tababar qaba waxaa ka mida markaad dirto waa inuu dirmaya markaad ka joojiso waa inuu ka joogsanaya marka uu bahal ugaadhii dilo ama uu qabto waa inaanu cunaynin arrintani waa inay in badan soo noqnoqda taas wey waxaa la idhaahdaa maa takarara taqarara maa takarara wixii soo noqnoqdaa taqarara wuu sugnaadaa waa wax ku talagal leh iminka haddaad nin darawal ka dhigto oo maalinta u horeeya si wanaagsan uu kaxeeyo miyaa lagu talagelaya war weli wuu cusub iyo waa darawalkhashiinayo meel inala jirhsiinine bal inaga hubiyadaa laleeyahy inuu maaragtay marka maata ka rara marka hore sida uu uga bakbaktiyaya ama uu si uun u leeyahay marka dambe isagoo iska fikiraya qofkii maqan buu wadaya wixii kasoo horbaxana isagoon isogeyn buu ka baydhaya maata ka rara taqarara wixii noqnoqdaa wuu sugmaa marka inuu sugmaynu rabnaa taasaa la doonaya waana runtii midh aada iyo aada u muhiima oo qabo waa istirsaalkii daa ama ka joogsan laydha laydh cas iyo laydh cagaaran kolba kii loo shido waa inu aqbalaya bal aayadda ilaahay baa waxau idhi wamaa callamtu min aljawaarix mukallibiin idinkoo diraya waa istirsaalkii tucallimuunahunna mima callamakum allah wuxuu ilaahay idin baray baa wax ka baraysa waa inu aqoontii qaatay fakuluu mima amsakna calaykum calaadaas waa bimacna laam waa tacliiliya laydhaah fakuluu mimaa amsakna lakum bay ka dhiganta waxaa wax ka cuntaan wixii ay idinka daraadin idiin qabteen idinka dartiin wixii uu qabtay aayaddaa laga fahmaya mimaa amsakna calaykum liajlikum laa lahun aw laa lahaa wixii iyada ay qabsato maya wixii idinka ay idin qabtaa shardiga afraada dee runtii madhabtani uma arkaan inay waajib tahay aayadda laga fahmaya waxa weeye wadkuruu sma allaahi calayh magaca ilaahayna ha lagu daro midaabta sunna u arkayaan bisinka bismillaah qabo waa in laydhaa wuxuunu ka dhiganya kol haddaad bisinkii isu raacisay oo aad dirtay oo uu dirsamay oo uu qabanayo oonu cuninoo intaasoo dhammi dhammaatay waxaad qabato aad gowracday yaquumu maqaama almudi mindida halkeediibuu xayawaanka aad dirtay ku jiraa kolka saasay ku dhammaantay xadiidka saxiixa ahina saasuu tilmaamaya cadiy ibni xaatim ayaa ka warinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau yidhi idaa arsalta kalbaka almucallam wasamayt markaad eygaaga tababaran aada dirto bisinkana aada qabato fa amsaka waqatala intuu qabto uu dilo fakul iska cun waida kale falaa taakul hadduu cunana ha cunin fa inamaa amsaka calaa nafsi isagaa qabsaday mar hadduu wax ka cunay saasaa markaa dee nusuustu ay tilmaamaya waxa markaa culimadu ay isweydiiyaan meeshan uu ka qabtay baalka masala aygii oo kale de haddii layidhi afkiisa wixii uu geliyay hala maydho uu xafuujiyeyna indhan buu xafuujiyey hadday doonto waxay noqon kartaa halkii uu neefku ka macaa ayuuba ku dhegayba maxaa la yeelaya hala maydho iyo hala iska jaro labadaasunbaa jira hala maydho oo hala iska isticmaalo iyo hala iska jaro labadaba la yidhi waxa uu ku yidhi haddii shuruuddan mid la waayo lama cunayo haddii laakiin la gaadho isaga oo neefkii aan baktiin dee waa kaa markaas xuseen yidhi ilaa an yudraka xayan fayudakaa waa la gowrici doonaa aayaddana saasuu ilahay ku yidhi ilaa maa dakaytum wamaa akala sabc bahalku wixii uu cunay mooyaane ilaa maa dakaytum wixii aa laakiin gowracdaan mooyaane haddii waraabo iyo dacawo iyo bahalu neef cuno maxaa la samayn jiray dee marka nolol lagu gaadho waa la gowrici jiray haddii kalena waa bakti kanna sidaas oo kale haddii aanu tababarkan qabin oo la gaadho isagoo nool dee waa la gowriciyo birsalkaasaa lagu cuni doonaa waxa uu ka warramay marka qalabkii wax lagu gowracayo waxau ihi watajuusu dakaah gowrac baa iska bannaan bikulli maa yajrax wax kasta oo wax dhaawacaya in wax lagu gowraaba ayaa in wax lagu gowraca way bannaantay ilaa bisinni wadufr ilaa bisinni iligii mooy intuu qabto uu dilo fakul iska cun waila kale falaa taakul hadduu cunana ha cunin fainamaa amsaka calaa nafsi isagaa qabsaday mar hadduu wax ka cunay saasaa markaa dee nusuustu ay tilmaamayaan waxa markaa culimadu ay isweydiiyaan meeshan uu ka qabtay baalk masale igii oo kale de haddii la yidhi afkiisa wixii uu geliyay ha la maydho uu xafuujiyeyna in dhan buu xafuujiyey hadday doonto waxay noqon kartaa halkii uu neefku ka macaa ayuuba ku dhegayba maxaa la yeelayaa hala maydho iyo hala iska jaro labadaasunbaa jira hala maydho oo hala iska isticmaalo iyo hala iska jaro labadaba la yidhi waxa uu ku yidhi haddii shuruuddan mid la waayo lama cunayo haddii laakiin la gaadho isaga oo neefkii aan baktiin dee waa kaa markaas xusee yidhi ilaa an yudraka xayan fayudakaa waa la gowrici doonaa aayaddana saasuu ilahay ku yidhi ilaa maa dakaytum wamaa akala sabc bahalku wixii uu cunay mooyaane ilaa maa dakaytum wixii aan laakiin gowracdaan mooyaane haddii waraabo iyo dacawo iyo bahalu neef cuno maxaa la samayn jiray dee marka nolol lagu gaadho waa la gawraci jiray haddii kalena waa bakti kanna sidaasoo kale haddii aanu tababarkan qabin oo la gaadho isagoo nool dee waa la gawraciyo birsalkaasaa lagu cuni doonaa waxa uu ka warramay marka qalabkii wax lagu gowracayo waxau ihi watajuusu dakaa gawrac baa iska bannaan bikulli maa yajrax wax kasta oo wax dhaawacaya in wax lagu gawraain wax lagu gowraca way bannaantay ilaa bisinni wadufr ilaa bisinni iligii mooyaane wadufri cididii mooyaane waa qalabkiibuu ka warramaya qalabkii wax lagu gowracayay mar hadduu yahay mid wax dhaawacaya waa lagu gowrici karaa laakiin dee sidaa rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam waa inuu yahay waxaan wax lagu gowracaya wax af leh qofku marka uu alla baryayo ee dhowr neefuu qalaya waxaa iska wanaagsan in dee aanu arintan shaki ka gelin uu mindi wanaagsan halkan kasoo iibsado waa dhowr kune bacadlaha wicedlayaasha inuu mindi fiican kasoo qaato dadka aanu waxood iska degabdegabta yihiin hadday doonaan dhiiga ka cararayana aanu waxba u diranin isagu markaa marada u yaraa dhigtuu si fiican u gowraco ila waa cibaado ilaahay baa loogu dhawaanaya inuu dhag ku siiyo sidaasaa wanaagsan ama dee qof hawsha lagu halayn karo sida uu arrinta u dhigay wixii markaa jaarixa maa yajrax wixii wax dhaawacaya taas aynu ka hadlaynaa midida waa shayga xaragadiisa xadiidkuna u xus laakiin haddii shayga haba lagu kirkire eh uu labadii hunguri gooyo haba lagu kirkire eh waa noqon oo dee neefkii unbaa lagu silciye markaa wuu noqon karaa birsal wuu noqonaya xalaal ah ayuu noqonaya waxaa dhacday wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam in neef arya naftu qabatay inantii jaariyadda ahayd baa dhagax kala jabisayoo kolkaa dhagaxii oo aada u af badan bay ku gowracday birsol buu u tixgeliyay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhagaxan cadcada dhagax baruurka ah marka had iyo jeer si fiican loo dhambalo ee uu noqdo mid si fiican u saafan af buu yeeshaa qofka deg deg u sari karaa tiaari jir xoog badan bay ahayd taa ariga jirtao dhag unbay ku siisay neefkii ayay si fiican ugu gowracday marka inuu yahay waxa marka waxaa laga faa'idaysanayaa tan uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu leeyay midkiin mindida ha safeeyo neefka ha uga raaxeeyo waa sida fiican laakiin haddii lagu kirkirana in gowracu uu iska ansaxayo meeshii dee haba xaragadiiyo wanaagii yaanu jirinbe waxaa labaadoo laga faa'iidayaa qofka wax gowracaya sidan dee uu ku sheegi doono halkan dambe in uu yahay un qof muslimahoo wax kala garanaya macnaa ilmo yaroo dee liitana aanu ahayn oo waxba kala garanayn qof waalana aanu ahayn qof gaalana aanu ahayn laakiin ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado ama xor ha ahaado ama addoon ha ahaado ama sabi ha ahaadee qof hanan kara hawshan hadduu yahay waa fiicanta dadka qaarkood baan inaga aaminsanayn ciyaalka iyo dumarka iyo inay wax gowracaan aan aaminsanayn dumarka qaarkood baa waa miyay dee islaani gawrici kartaaba hadday doonaan ranaya qaar kalena waxay koodhaya buuryoqabku waxba ma gowraco rag iyo dumar mid kasta ha aadee ille waa u wada buuryoqabe waaya waxba ma gowracay koodhaya marka shuruudahaas wax la xidhaya maahe ta tixgelinta leh waa taasu qof shuruudahaa leh muslim ahoo markaa wax kala garanaya hawshana hanan kara rasuulku sal allahu calayhi wasalam labadan shardiya ilig iyo ciddi inaanu ahayn waxa wax lagu gowracayo isagaa xadiidkiisa ku sheegay waxau ihi maa nahara dam waxa dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayhi fakuluuh mar haddii waxaan lagu gowracay uu dhiig ka daadiye neefkii magaca ilaahayna lagu gowracay iska cuna laysa sibna wadufr aan iliga iyo cidida ahayn wasauxadiukum can dalik nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa arrintaa waan idinka warramayaa iliga iyo cidida loo diiday in wax lagu gowraco ama sin fa cadm wa ama dufr fa mudyu lxabash waxa uu leeyahay iligu waa laf lafna in wax lagu gowraco waa la diiday iyo in lagu istijoodo iyo in arrimaheeda iyo afaaraheeda la galo lannahu alcadm xadiidkaasaa kusoo arooray de waa markii nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam guud ahaanba hataa kuwa wax laga cunay meelaha lagu daadiyo in aan wixii wasakha la marin karin jinka iyo waxbaa wax ka cuna kan laftiisa waxba yaanu ka cunina waa lafuun ciddidana xabashidaa wax ku cuntaa saasuu markaa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xabashidaa mindi ka dhiganta markaa waa dadka aan diinta lahayn buu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yadbaxuuna biladfaar wahum kufaar waqad nahaytukum can itashabuhi bihim wey waa dad gaalaabaa waxaasaa u isticmaala markaa iyagaa wax ku gowraca talow dee maxay cidii gowrici shaw cididan biidka uu la baxayo rag iyo dumar ee dheer ee dhowrka inji show halkaasay ka socota waa bahal show laga dhiganayo tooridii soomaalida ka dhigantay show ciddidani dee waxaa wax lagu gowrici karaa maxay noqon kartaa malaa dee waa digaagiya wixii la mid ah ninkaasaa wax ku gowraca ama wax ku cuna ka hadha saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa kuu sheegay sababta loo diiday labada waxa uu ka warramay marka gowracii markuu ka warramay mindidii wax lagu gowracayana uu ka warramay qofkee wax gowrici karaa wa taxilu dakaatu kulli muslim ficlanna dee gowracan iyo axkaamtiisa inaynu si wanaagsan u baranno aad baynugu baahannaha lannahu cibaada weeye qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah maalin walba marka aynu xidhanaynan ducadii istiftaax aynu akhriyaynaa taas salaadayda iyo nusugayga nusugu waa gowraca ama walqal ha ahaado ama wadxiyo ha ahaado ama allabari ha ahaado midkuu doonaya ha ahaadee gowraca ilaahay baa iskale keligii baan u gowracaya markaa dee runtii ficlan taasaa jirta marka inuu hagaaga waa muhiim iyo dee wixii oo noqonaya xalaal la cunayo wataxilu waxaa xalaala dakaatu kulli muslimin wa kitaabiyin qof kasta oo muslima iyo qof kasta oo ahlulkitaab ah yahuudiya nasaarada ka mid a wixii ay gowraca waa xalaal walaa taxilu xalaal noqon mayso dabiixatu majuusiyin kii majuusiga ahaa wixii uu gowraca xalaal noqon maayo dabka caabudaya wey walaa waaniyin kii isaguna sanamka caabudayay intaasuu ku tilmaamo qofkani waxa shardiga inuu muslim yihi hadduu gaalada yahayna ku kitaabla waa inuu yihi oo sida aynu waxu gowracnaa intooda badan iyaguna ay waxu gowracaan arrimaha aynu ka midaysannaha ee sharcigu ogolaaday wey marka de laakiin kuwii kale kufaarta ahaa iyaga dabcaabudkii iyo kuwii kale baaniyaaladii iyo wixii sanamka dul fadhiya caabudaya iyo wax gowraciyo shuruudiisu ay tixgelinayaan ma jiro laguma xisaabtamee waxa weeye sidii la doonaa loo dilaya kaaradaa yar baa lagu dhajinayaa dhakadaa la tuuraya haddii la doono dhankii la doonaa lagaga imanaya naftun ka kaxee weeye dabeetana iska akal arrinkoodu intaasuu ku egya marka taasi tixgelin bay runtii leedahay in lagu xisaabtamo wey dee qur-aankuna waa ka tilmaamaya wixii aynu inagu gowracno suuratulmaa'idaad ka akhriyi karaysa inay iyagu cuni karayaan innaguna aynu cuni karayno dumarkoodana aynu guursan karayno kuwa ahlu kitaabka ah oo wax badan bay kaga dhow yihiin gaalada kale wax badan bay kaga dhow yihiin waxa uu ihi marka wadakaatuljaniin bahalkaa la yidhaahdo urjiifka gowraciisu bidakaati ummihi waa gowraca hooyadii ilaa an yuujada xayan iyadoo nool in la gaadho mooyaane fa yudakaa markaa waa la gowrici doonaa buuli wamaa qudica wixii laga jaray min xayin wax nool fa huwa mayitun waa wax baktiya ila shucuura dhogortii mooyaane almuntafaca biha ee loogu intifaacayay fi lmafaarish mafaarishta goglashada iyo walmalaabisi dharka dhogortaa iyo waxaa mooyaane laba qaaciidu ku sheego qaacidada hore waxa wey waxay ka waramaysaa urjiifkii urjiif masalan waxaa dhacda xoolaha iyaga oo riman oo lagaba yaabo inay qaarkood dhow yihiin goortii ay dhalayeen in la gowraco ayaa dhacda oo maal geelii oo kale iyo lo-dii iyo iyagoo bil iyo wixii la midiiba u hadheen dee marka la gowraco uurjiifkaasi dee wax sahlan maaha waa neef weyn ayaa meesha ku jira kolka neefkaa isaga ah marka hooyadii la gowracay isaga xukunkiisu muxuu noqonaya gowraca hooyadii unbaa gowrac u ah marka lasoo qaadiyo cabaadheer ay soomaalidu odhan jireene malaa dee cabaadheeruhu markuu soo dhacu ahaa soomaha geela markuu dee soo dhacaabuu ahaa inta badan saasaa loo isticmaalaya filil marka dee nasku wuxuunu tilmaamay neefkan gawraciisa isna wuu gudagelayaa isna waa gudagelaya marka looma tixgelinaynu baktiga haddii laakiin la gaadho isagoo nool waa ku bayaani ku cadee wey markaa waa lagu muujinaya isagana gawraca waa laga soo saarayo dee gaarbu munfasil buu noqday kol haddii isagoo nool gaar loo soo saaray dee lama odhanayo gawricii hooyadiia gawraco waa midh nool iminka oo halkan uu yaalaa markaa laga calaf qaado hala gawraco sidaasaa marka xadiidkuna nebigu ku tilmaamo waxaui kuluu in shitum faina dakaatahu dakaatu ummi waxaad urjiifkaa gawrac u ah gawraca hooyadii aimadu laakiin waa laga yaabaa inay qaarkood khilaaf ka keenaanoo riwaayadan aynu maraynay riwaaya aan ahayn baa soo aroortay oo tilmaamaysa dakaat ljaniin dakaata ummihi dakaat ljaniin dakaata ummihi marka haddii sidaa la akriyo oo dakaata ta'daa la fadxiyo waxay tilmaamaysaa inuu yahay tashbiih baliiqa oo macnihiisu yahay dakaatu ljaniin dhiciskaa bahalkaana warjiifkaa gawraciisu ka dakaati ummihi waa gawraca hooyadii oo kale macnahedu waxa way gawrac buu u baahan yahay hala gawraco haddii laakiin dakaatu ljaniin dakaatu ummihi la idhaa oo la godo taada ah macnaheed waxa weeye gawrac waxaa gawraca hooyadii dumadaa yar godaalkaa yaree dakaat umihii saaran iyo fadxada labadaasaa laba madhab kala samaysay macnaha waxa ay tusinayaan nasku in uu mubarir leeyahay ama wax loo garaabi karo uu yahay khilaafka culimmadu ay isku khilaafayaan nusuusta oo laba riwaayo xadiidka kusoo aroraya midna xarakadan sheegay midna xarakadan sheegay laba madhab baa kala samaysmaya labadiina waxaa laga yaabaa inay de laba sugan noqdaan laba sugan inay noqdaan laba macnona kala bixiyaan marka abiicatu luqa wa abiicatu nusuus taati bilkhilaaf waxay keeni kartaa in naskii laba siyoodoo kala duwan loo fahmo waxaa si qaarkood ay ku jamcinayaan tan iminka sheekha uu sheegay ayaa lagu jamcinaya oo urjiifka waxa gawraca waa gawraca hooyadii haddaan olo lagu gaadhin uurjiifka waxaa loo gowracayaa sida hooyadii loo gowracay oo kale haddii nalo lagu gaadho labadii daliil waa lagu wada camal falayaa bay dhahan kolka kaasaa isaguna wax soo dhowayn karaa inagu inta badan dadku umaba badnaa in neefkaa riman la gowracee laakiin dee caalamku neef ma yahay oo hilib maleeyunbaa la eegaa inagu waxaan nidhaahnaa marka uu irmaan yahay iyo iyo marka uu riman yahay iyo war caana ma dhame ka daabaynu idhaa caana ha dhamin neefka rimayda ama irmaan ha gowracin baa la idhaa laakiin haddii ay dhacdo in la gowraco xukunkiisa waa sidaa waxa uu ku tilmaamay arrin kale oo bani aadamka laga yaabo siday qaar horeba uga suurowday inay qaar dambe ka suurowdo oo ah neefkii noolaa wixii laga jaray wamaa qutica min xayin fa huwa mayit neefka nool wixii laga jaro waa bakti weeye carabtu dee berigii hore mushkiladaha haystay bay ka mid ahay in ay wixii ay u hunguroodaanba dabada qabsan jireen sida had iyo jeer kuwan indho yarta ee wixii kasoo horbaxaba cunaya ama jiiran la yidhaahdo ama bisad ama ay wixii la dooneen markaa waxay samayn jireen marka ay yaro busaarasadaan ama saruuradoodaan awrkay iska turqan jireen sida huryadoo kale kuruska ka turqan jireen dabeetana way noogi jireen dhiiggaa xoogaa laga yaro jaqayaa uu ku safra baxaya taasi way dhici jirta waxaa kaloo dhici jira inay baktiga laftiisa cunaan ama ay odhan jireenba ka ilaahay kan birsalay kanaa ka wanaagsan suuratlancaan baad ka akhriyi karaysaa mushkiladaha leannahu kan baktiyay waxa gowracday mindi dahabiya oo ilaahay xaggiisa ka socota ila iskamuu baktiin une kan laakiin la birsolay ee la gowracay bani aadan baa ku dhagaroobo gacanta ku rifrifay bay leeyihin waa falsafad waa la falsafadeeyey waxaa kalay samayn jireen neefka oo iska nool ayaa ama kuruska laga goosanaya ama barida laga goosanaya waxaa markaa waxay leeyihin dee dacawadaba way ka goosataa neefku wuu iska socdaaye maxay yeelaysaa intan baridii weynayd baa neefkii laga jaraya waa la dhayayaa dhaymuuhun baa lagu samaynaya ina ha loo dhayo neefka halkaa inooga jara aan iska shiilano aan ku jilaalbaxno dabeetana ha iska noolaada isaguna marka waxaa la yidhi wamaa qutica min alxayi fahuwa mayit saasuu markaa tilmaamaya aharka xaakimu saxiixa ka dhigaya abi saciid alkhudrina uu nabiga kasoo warinaya calayhi salaatu wasalaam saasuu tilmaamaya ariwaayo dhowraa kusoo aroor waxaase laga soo reebayaa ila shucuur almuntafaci biha fi lmafaarish walmalaabis shucuur waa jaamcu shacr waa timihii marka tima laguma sheega inta badan innaga xagga mustalaxa ama eray bixintee waxa weeyaan dhogortii iyo raantii raantii geela iyo dhogortii looda iyo riyaha iyo suufkii ka imanaya idaha dhogortii idaha iyo tii geela iyo tii riyaha iyo looda innaga dee had iyo jeer looda iyo malaha riyaha dhogorba lagama dayee caalamka dee shaash weyn bay yeesha kuwa dhulka dhaxantaa ku nool aad u dheeroo mitiro badan gaari kara oo laga maqasiiyo isaga kolba la dhigaya haddana laga maqasinaya marka innaga idaha iyo geela iyo marka ay dhogor dhiciyaan dee wax badan baa laga heli karaa marka taa lagu intifaacayo mafaarishta gubasha loo isticmaalayo dharka loo isticmaalayo iyadu kuma jirto neefkii kol hadduu dhogor dhiciyo waa la urursan doonaa waa la urursan isla geeljiruba dee ugu samaysan jiray koofiyadaha iyo wixii la mid a carabtuna xarkaabay ka samaysan jirtay dhogortaa geela inta si fiican loo giijiyo oo loo tidco daaba xadhig adag laga samayn jiray waayo taa mooyaane marka halkaa waxa uu ku xusay waxyaabo la xidhiidha gawracii iyo baktigii iyo birsalkii iyo wixii wax lagu gowracayay ciddii gowracaysa baabkan isagu waxa uu ka warramaya waxyaabaha la cunayo ugaadha iyo waxaan la cunayn ugaadha maxaa xalaala maxaa si xaraama waxaa loo qaybinayaa xayawaanka laba qaybood mid badda ku jira iyo iyo mid beriga ku jira labadaasaa loo qaybinaya marka xayawaanka badda ku jira dhammaantii waa wada xalaal ka beriga waxa isagana loo qaybinayaa wax sharcigu xaaraantinimeeye iyo waxaanu xaaraantinimaynin wixii sharcigu xaaraantinimeeye unba xaraama si aanu sharcigu xaaraantinimayninna waxa uu noqonayaa xalaal noocuu doonaya ha ahaado waxyaabuu sharcigu xaaraantinimeeye waxaa ka mid ah dameerihii iyo buquulkii dameerihii iyo buquulkii iyadoo fardaha laga soo reebay oo waxaa la xaaraantinimeeyey buquulka iyo dameeraha maalintii khaybar ala iska cuncuni jiray intii hore laakiin wakhtigaasa xaraam laga dhigay waxaa xaraamahoo kale bahalka iyo shimbiraha ku ugaadhsada cidida iyo micida bahalaha wixii mici leh ee micida ku ugaadhsada sida harimacadka guduudanaha libaaxa shabeelka marka laga reebo waraabaha xadiid gaara isaga kusoo arooray oo tilmaamaya inuu xalaal yahay xadiid gaara ayaa soo reebaya fardaha oo ka soo reebaya dameeraha iyo boqolka xadiid gaara ayaa waraabaha ka soo reebaya bahalaha kale waaya shimbiraha iyagana wixii mikhlab leh ee ciddida ku ugaadhsada gorgorka coomaadaha aboodiga baaska kuwaasina halkaa iska dhig waxyaabaha xaraamta ah waxaa ka mid ah si guudun baynu usii sheegaynaa qaarkood tafaasiishooda wuu sheegi doonaae aljallaala neefka qurunka cuna neefka qurunka cuna ama digaag ha ahaado ama ri ha ahaado ama sac ha ahaado mar hadduu wasakhadaa dadku uu dhigo ee uu saxaroodo cunayo abuukudaafaada qarmuun buu yeelanayaa hilibkiisu marka xataa hadduu awr yahay iyo hadduu dameer yahay iyo hadduu faras yahayna la fuuli maayo leanna wuu uraya lana cuni maayo hadduu yahay wixii la cuni jiray sida riyihii iyo digaagii shardi baa ku xidhan ilaa intoo muddo la xidho oo la calfiyo oo wixii calooshiisa ay ka baxaan iyo jidhkiisa nadiif noqdo mooyaane taana reer magaalku ay iska hubsadeen ri yaroo macaan baa la helay ama digaagad yaroo macaan oo ma garanaysaa magaalada joogta hala yska hubsado sharcigeennu waxaa kaloo uu xaaraantinimeeyey wixii khabiida khabii macnaha wixii liita ee nafta waxu dhibaya waxaa kaloo sharcigu uu xaaraantinimeeyey wixii la faray dilkiisa rasuulku wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam khamsu fawaasiqa yuqtana fi lxilli waalxaram shan xayawaanoo fallaaga ah oo inkaaran xilliga iyo xaramkaba waa lagu dili karaa buuriyada iyo bahalkaa tukaha laydhaa tukuhu waa tuka gaarahoo beeraha iyo aada u cuna bay leeyihin culimada luqadu oo nakacad adugu astaan gaara leh iyo dhuuriyada ama dhufatada bahashan la idhaahdae ciyaalka ee dhibaatayse aada uga nixisa hangarallaha ayga dadcunka ah kan inkaarta qaba isaguna jiirka kuwa ah meesha wixii mar haddii la faray in la dilo isagana lama cunayo waxaa la mid a wixii la diiday in la dilo isagana oo dee haddii lagu yidhi hadii hadilin baa lagu yidhi xaggaad u cuniba dee kolkaa sida annaxlu wanamla wasurad naxligu waa shinnida xayawaan aad u barako badan iyo namliga quraanjadaa yare iska shuurinaysa nebi ambiyada ka midabaa isku taataabtay oo kamuu faa'iidin ilaahay baa ku canaantay suradkuna xadiidkaa raacinayo waa shimbir shimbirta marista la ydhaahdo inta faraha badan malabkaiyo dadka tusa taasay ku tilmaameen marka waxyaabaha la diiday iyo in la dilo dee lama cuni karaba almaskuutu canhu ayaa marka loo geli karaa wixii maalan sharcigu ka aamusa ee xalaal iyo xaaraantana aanu ku sheegin waa xalaal isagu ilaahay baa yidhi wahuwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica waa ilaaha dhulka waxa ku sugan oo dhan idinka idiin abuuray si aa intifaacsataan casrigeennan mutaakhirka ah waxyaabaha la xidhiidha waxaa ka mid noqon karaa alluxuumu almustawrada hilibka lasoo waarido ee qasacadaysan ee mawaadkan xaafidkaa lagu ilaalinayo ee laynoo soo waarido laba shardi haddii laga helo xalaal buu noqon karaa bay leeyihiin culamada mucaasiriinta shardi waxa weeye waxaan inuu yahay wixii la cuni jiray xalaasha aha ilaa haddii doofaar iyo ay lasoo moorgaraya waxba kama ansaxayaan shardiga labaadna waa inuu gowrac sharci helay iyadoo arrimahaana wax badan loo cuskan karo waxa ku dul qoran oo inta badan kama been sheegaan ayay leeyihin waxyaabahan masel xaraamta baktigii iyo waxaa la xaaraantinimeeyey iyo shareecadeennu waa shareecad aada u macaan oo dadka u dabciso oo qofka haddii nafi qabato sidaad qur-aanka ka akhrii karto gaaja ay qabato waa loo ogolaya inuu aygii iska cuno doofaarkii iska cuno bahalkii wixii baktiye uu iska cuno laakiin xadul idiraar waa inuu qofku heer gaadhaa uu naftiisa u baqo inay ka soconayso gaajo markaa inta uu ku gaajo beelayo ayuu ka isticmaali doonaa isagoo aan waxba ka sahay qaadanayn waxayse culimo badani ku tegayaanoo muslimiinta ka midii haddii qofku uu helayo raashin cid kale leedahay ma cunaya baktiga eh raashinkaa kaleu cuni doonaayo hadduu u diidana wuu kula dagaalamayo naftiisuu ku badbaadin doonaa dee waanu u damaanad qaaday war waan baktiy ayaa ibadbaadi buu leeyahay iguna lahaw gashi ha igu ahaatay hadduu nacaskaasi hor joogsado uu waxba u ogolaan waayana xaq buu u leeyahay inuu ka qaato waxyaabaha markaa ay culimmadu ka hadleen waxaa ka mid a khamrigii khamriga wax ma lagu dawayn karaa ninbaa rasuulka weydiiyey sala allahu calayhi wasalam oo ihi khamriga ma cabaya waxbaan ku dawaynayaa ka war nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inahu laysa bidawaa walaakinahu daa xadiidka muslim baa warinaya warkaasi ma aha dawe-e waa cudur ee iskaga had inta aynu kasii xusi lahayn baabka waa taa marka waxyaabaha qaarkood oo qawaacidda qaarkood leh ayuu baabka ku xusi doonaa intaasun baynu muqadam ahaan usii qaadan allahu aclam
asalaamu calaa sayidina maxamedin wala alihi wasaxbi ajmaciin su-aasha u horeysa waxa weeyaan taariku salaadku wixii uu gowraco ma ansaxaya gowracaasi manaa xalaal ma yahay oo ma la cunaya
taariku salaadka runtii horeynu uga soo hadalnay axkaamtiisa waxaan u malaynayaa baabkan u dambeeyeyna ee murtadka markii aynu ka soo warramaynayna waynu soo sheegnay maxaynu tilmaannay madaahibtu inay maxay ka yidhaahdeen iyagoo nusuusta daliishanaya de qolana gaal bay ku sheegeen qolana islaam ka islaam ku sheegay laftiisu dee islaamkaana ku dhacdoo liita oo magacuun kusii hadhay buu ahaa qolimada ciddii le dee waa muslim caasi ahoo dembi kii u weynaa gaalnimo kadib la yimi dee haabay leeyihin wixii la gowraca waa wixii uu gowraca waa la cuni karaa madhabta xanaabilada ee wadamo badan oo caalamu islaamiya dee laga haysto iyagu dee waa kuwa ku tegay waa gaal qofkaas laguma tukanayo gaalnimaa loo dilayaa afadaa ka furmaysa wixii uu gowraca xalaal maaha gaal la yidhi adee waxaasa ka ka farcamaya waa masaladay dooda ka yeelanayeen axmed ibnu xambal iyo sheekhiisii shaafici ee markaa uu lahaa maxaad u aragtay axmedow waxaan u arkaa bui inuu gaal yahay nusuustaas oo dhan buu akriyay daraaddeed gaalku muxuu ku islaamaa buu dhaha shahaadada buu dee shahaadada imikaba kun jeer buu ku celinayaa buulkan isagoo kana shahaadana miyuu joojiyeyba uu iska aamusay axmed iyadaa mid waliba dee fikirkiisa ay isku xaqdhowrayeen marka de haddii qowlkaa la qabsadaa wixiisu waxay noqonayaa waxaan wanaagsanayn laakiin de aan xaraan lagu sheegi karayn
su-aasha labaad waxa weeyaan xukunka bisinku ma sunna mise waa waajib labada qowlba way jiraan laakiin waxaad moodaa xagga nusuusta in uu u badan yahay qowlka odhanaya inuu bisinku waajib yahay aan lagana tegi karaynin waxaanaad moodaa madhabta shaaficiga in halkaa lagaga daliil badan yahay oo aayaadka iyo axaadiidta iyo kolkaad u fiirsato mid wal oo gawraca soo qaadaaba daliil waliba wuxuu raacinayaa magaca ilaahayna in lagu xuso marka qowlkaasaa daliil badan
su-aashani waxay leedahay haddii neefkii geela ahaa aan u jeedin kari waayo xagga qiblada oo aan sidaa ku gowraco hal yajuusu akluhu ma bannaan yahay cunidiisu waa sunna iyadu in loo jeediyo qiblada waa sunne laakiin bisinka iyo gawraca in la wanaajiyun baa muhiima
su-aashanina waxay leedahay waxaa jira mashiino ay ku qoran tahay bisinkuu ku qoran yahay bismillah oo wax lagu gowraco muxuu xukunkiisu noqonayaa oo sidaasun xoolaa ku gowraca
sida aynu arkayno gawracu waa dee kaa laga hadlay habkii loo gowracayay ee nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam dad baa lagu shaqo siin doonaa dadkaasaa shuruudihii loo eegi doonaa iyo qalabka ay ku gowracayaan laakiin qof iyo qalabde isku mid maaha
ninkani waxa uu leeyahy waxaanu ku nool lahay meel aan meel bilaadu kufri baanu ku nool lahay aan islaam islaamka ku badnayn ma bannaan yahay markaa waxyaalaha ay gowracaan inaanu cunno hilibka ah ee aanaan kala garanaynin inuu muslim gowracay iyo inuu gaal gowracay de horta aad ka wanaagsan meelo cuntida iskaga soo guuro halkan lagu kaaday waa dhibaatooyinka dee dadka haysta inaanay neefkii ay gawrici karayeen aanay gawrici karayn ama gawrac deba ay kaba shakisan yihiin bo qaarkood ay aanay wixii brotiinka aba helin muddo dheer almuhim dadka dee hawshan ku shaqale ku jira uun eega dee iin kuwa ahlu kitaaba dee waa isticmaali kartaan oo dee waataa naska uu sheegayo qur-aan iyo xadiidba haddaanay ahlu kitaab ahayn ama qaaraan kitaabba lahayn ay yihiin dee iska daaya oo meesha dadka muslimiinta ay wax ku gowracdaan u raadsada ama wiigii ahesheen ama dhowrkii weege talaajadiinubaynda u isticmaali markaane su-aashanina waxay leedahay waa si rami ugu badan yihiin markay ugaarsanayaan haddaanu aaminsanayn in uu gowrac yahay rasaasanu ku ridayaa oo neefki sidaa uga baktiyo miyuu noqonayaa markaa xabadii lagu ugaarhsanayo o kale macnaa waxa weeyaan miigu waxay aaminsan yahii qofka ugaadha hadii la toogtay inaanay de inaanay ahayn waxyaalihii lagu ugaarhsanayay markaa qofka sidaa aaminsane sidaa ku ku toogtay ugaadhii ee ay ka baktiday ma loo cuskan karaa inuu yahay de gawrac oo kale oo ma la cuni karaya macnaheed waxa wey dee meeshii jahli baa yaalla haddii dee aanu kau ka jaahil yahay oo xukunkan uu garan kari waayay oo uu bakti u arkay oo uu iskaga tegay dee neef unbuu baktiye wax daalacoo dee loo raacaya iyo dembi kale uu galay ma jira fursadunbuu iska lumiyey laakiin dee kolleyba waxa muhiimahun inuu bisinkiina mar walba ogaado ayaa muhiima masaladuna kolley khilaaf wuu ka jiraa rasaastu ma noqonaysaa sidii mindidoo kale mise ma aha laakiin inagu waxaynu qaadanay qowlka ah inay noqon karayso sidii mindidoo kale marka hadduu fursad ka helo gawracana dee ha gawraco bisinkana ha ugu marka uu ku ridayo bisinkana ha ku dhawaaqo haddii uu fursad ku gaadhana ha gawraco haddii gaari waayana ha iska cun